bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfaylah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraabnama idaacadda rediyo baydhabo haanshaanka door korona diyaargarowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo magaalada baydhabo si weyn hallonku dareemahaya hoola dhagatada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo lanqobadi tababar ku saabsan xanaanaynta xoolaha dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha dhagaalaha adduunka oo kula hadlay arrimo muhiime xukuumadda soomaaliya iyo qaramada midoobey oo ku hadlay qoondada haweenka ee soomaaliya wararkan ka dambeeyey ee kiisaska coronavirus ee soomaaliya puntland oo amartay in imtixaanka somalilan laku roojiyo gobolka sanaaka beela caalamka oo ku hadlay doorashadii kordhaydii soddoiyo kowdii mey somalilan akhbaaraadka banaanka dhegaystayaal unasiinhayn waybaanka doorkaroon hiraabnamaadun macron oo la dharbaaxay hiraab fayle dhegaystayaal waa hiraabnimo arbaace oo taariikhdana iyo eetasiyeedka taariikhdana iyo eetasiyeedka bilil sagaalka bilil lihaad ee abril labada kun labaatiyo kowka intaasi waana qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraabfayla dhegaystayaal magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wibaahle ka dareemahaye diyaargarowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya safaafaahinta qodoboreedkan ingfidiyow maxamed cabdiraxmaan ibraahim axmed jirow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dareemayo u diyaargarowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaana sidoo kale jira munaasabadooyin kale ee xuriyadda oo fooda inagu soo haya shacabka magaalada tanbaydhaba ku nool ayaan wax ka weydiinay sida ay ugu diyaargaroobayaan doorashada soo socota iyo munaasabadaha xuriyadda ee lix labaatanka juun iyo kowda luuliyo waxayna cabireen dareenkooda ku aadan munaasabadahaas ee soo socda waxaan soo dhaweyneynaa waxaan soo dhaweyneynaa doorashada dalka ka dhaceyso sanadkan labada kun iyo labaatan iyo kowa runtii waxaan isleenahay haddaanana shacabka nahay waxaan isleenahay inay noqon doonto doorasho shacabka soomaaliyeed mustaqbalkooda iyo iyo iyo ahdaftooda lagu guulaysan doono ay noqon doonaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siin salaame babaan duku ka hadal faday ajantigna aan hor dhigweeyey doorashada sida magaalada bilicdiya saaro kon magaalada tidaan bilicdiya uniha saaradaan waayo ma bahani wajahan unuba doorashaan ni wajahan soo dhaweynta madaxweynekiyga anoo ni wajahan lix labaatankii juunha ni wajahan kowda luulio ni wajahan andasdhaan ni wajahan qofka kaliya un geega dhikatiirsinya un dhalinyaradaan lay unu yacni baryahan magaalada waxaa laga dareemayaa ee magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa laga dareemayaa saansaan dowladnimo waxaa laga dareemayaa in ay dadku u diyaargaroowayaan in magaranaysa ay ka qayb qaataan doorashada insha allahu tacaala markaa si doorashada ay u galaan magaalada waxaa yani la samaynayaa bilicdeedii nadaafadda dhanka nadaafadda insha allahu tacaala aad baa loogu dadaalayaa sidoo kale dhanka amnigana aad baa loogu dadaalay si doorasho wanaagsan loo qabto dhinaca kale guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada baydhabo mudane aadan cali aadan carab ayaa isagana ka hadlay arrimaha doorashada iyo xorriyadda waxauna sheegay kamaamul ahaan in dadaal dheer ay ku bixinayaan sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada baydhabo toddobaadkiin halmar oo shirana jara oo haddii jidadkii la dhasaay hadafadii haddii arrimihii oo isdhaxgalkii bulshadii iyo booliiska hadafadii haddii nadaafadii hadafadii olinku hadala waxyaalihii habaheen marka taas oo dhan wali waa tallaabooyinshii waana qaadni waana wedna waan waliha keeli wadaaga doongne yogo sarrasmi yaliin obadi ama yaba meelahay niilwada yakiilwada don hadii lahayar milfaylan waniin marahay marka laga soo tago hadalka gudoomiyaha ayaa waxaa maamulka degmada baydhabo ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan dhallinyarada magaalada baydhabo kulamadaasi oo looga hadleeyey sidii dhallinyarada magaalada baydhabo ay qayb uga qaadan lahaayeen horumarada iyo amniga magaalada tan baydhabo maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
ididan mahadsanta jirow howlo dhagatada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yaa hawey baahlanqowday tababar ku saabsan xanaanaynta hoolaha ah iyo daawooyinka hoolaha shirkad ku shaqeeyas hanaanada hoolaha oo tababar lakabarday hanaanada hoolaha anqabati hoololeyda ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirkada noocan ah iyo haytito eedan ka baahanayan hooladhagatada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tababarka markiisa dhammaaday yaa qaar ku mid a hooladhagatada qayb ku hay tababarkan geeka la qobaday yaa warbaahinta la hadli iyagoona sheegay in walyaabo badan iyo qayb ku eta daawada iyo ku barden tababarkan geeka lanqobaday inkii la dhaqaalayaa cusub in laka dhaqaalayo meele laka dhaqadaw oo argay jeermiska ka dhaladaw in laka dhaqaalayo umuuradiiw galab hiraan lahaa la nadiifiyo kii jirin in erin laku dhaha biyaho gelijeeyo halbaan ku faa'iidnay hoolo mayla raaye nafkiyo jirin wal daawee kii mayla raaye awsun dhobis naftiis wal baaniye hoolo mayla raaye iyo naftiyo xanaaniyan baahanyin naftiyo daawadiyo kawargaban baahanyin
wuxuu faa'iidnayhina hoola daawadiyo ti aragda isfaylanay fahansi neefka jiran ini libi neefka fiyaw inili dhagaalay dhagaalaydka suubi aragda eda wanta tiidio naftiya inii aragda eda jiroodanka roonayna aanadii onta jiradanka roonayna si walba inta jiradanka roonayna la daaway hoolaa la dhagaaloy dhagaaladii la suubi saas naftiyo ka wanaagsanyi neefka jiran ini lambi neefka fiyaw dhagaalid la suubi kii aragda eda dhimada inii aragda ad hilib iyay naftatiidiis isku kari hoo ada waaba jirin horta ini ada isku dheerta bo jiriba liyaab wala fiyaawle ini ada ku isticmaali ka jirin ada wala dadaale ka dadaal daaway daawadiis ka dadaal wala lika daaway fad ini ada angweydiid hoola dadaalo aragda ada saasa naftati waba aragda ada dhagaaladii cota ungadi hora hoola aragda ada taasay dhanbo man ogayn dhagaaladii saas man ogayn inaad aragda ada daawada oyoo la daaweeyahay dhagaalo faydhangataan aragna doctor zakariye isgowe suubow oo ku mid a dhakhaatiirta shirkadan yaa sharaxaad uyba isu kubiyey muhiimadda tababarkan geekyoon qobadan hooladhagatada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay runtii un oo tiimka geeka some life struggle reduction and management company mayba meelun geeka ee may inka samayne seminar yaa dadkii shacabkii oo bulshadii ka dhaqanayte bulshadii baydhabo ka dhaqanayte yaa seminaar aan samayne oo ah yacni kahortaga cudurrada aan iyo xanaaneyntii yaa seminaar yaan ka qabane marka dareema kortaan marka un maadaama un ena kambanigii waxiid kambaniga un ka horey oo keliya oo baydhabo ka shaqeeya in un ene marka may oo fadne in oo inshaagaada bulshada oo ka dhaqan baydhabo in oon wacigelina oo wal inshaagna shirkadan yaa ah shirkadii unkoreyti ee hooladhagatada magaalada baydhabo iyo tababar noocan een qabata weli warka hiraabnama idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo iyo dhegeystaaytaan deg deg deegaanka doynuunay ee gobolka baay yaa haddase wararkan oo dirahayan waybayo sheegahayan inuusa dagaalka socda anteenada yaa gebi ahaanba hawda kumaqan dadaawa iska deenyay inuuna faahfaahino dheeraada hasiinka la wadaagna balse anteenada oo hawada kumaqanta wali warara dhegeystayaal ha ka korara wararkan iyo barnaamijyadana dambe ayaa ku dhegeysada doontan haddii ee buwnaraha alla ku nagada dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha dhagaalaha adduunka oo kada hadalih arrimo muhiime wasiirka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle yaa weyba usa shir gudoomiyey kulankii bilaha hay ee guddiga maamul wanaagga maaliyadda f g c oo iyo kamid aysanyin dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha dhagaalaha adduunka kulanka ayaa way ballan ku hadlay xaaladda dib anfiiryowka maamulka maaliyadda dowladda iyo meelaha kale muhiimka eh sida habka qorshayaasha iibka qaranka iyo heshiisyada dowladda iyo galaasa kulanka yoyba kale oo ku qeyb galay mas-uuliyiin ka socota xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda batroolka bangiga adduunka hay-adaha hay-adda i m f iyo bangiga dhexe ee soomaaliya xukuumadda soomaaliya dhinaga kale xukuumadda soomaaliya iyo qaramada midoobay waybaya kula hadlay qoondada bilaanta ee soomaaliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan xaniifa maxamed ibraahim xaabsade ayaa waybaya kulan fogaan aragga lawala dhatay wasiirka wakiilka gaarka ee hogeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya danjire ah jomis swan kulankan dhexe wasiir xaniifa maxamed ibraahim iyo james swan ayay ballan ku hadlay hantiisu socday arrimaha doorashooyinka oo la rajayahay in dhowaan kudhiyan dalka gaar ahaan gaar ahaan qoondada haweenka soomaaliyeed boqolkiiba soddon sidoo kale wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weybaye korbiday meel walang marahayaan iyo sida anka gohonta xaqiijinta kuraasta haweenka ee doorashadaha socota danjire james swan iyo dhinijey weyba usuna xaqeejay taageerowka yoonhayang ololaha wasaaradda haweenka ee ka eedan ku qeybgalka haweenka ee doorashada baarlamaanka soomaaliya iyo guud ahaan ilaalinta xuquuqda aadanaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan xaniifo xaabsade ayaa dhowaan magaalada muqdisho ku hirgeliyaday xarun lanka ololeeya xuquuqda haweenka ee doorashada golayaasha dowladda si haweenka doorashooyinka iyo haweenka hanka muuqdan baarlamaanka ha socda wararkeen ka dambeeyay ee kiisaska coronavirus wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa weybaya sheegtay kiisaska in ka dambeey ee cudurka coronavirus waybana hogaamiyahaye maamulka puntland afartiyo sideedkiisa ee lahadhaafisa wasaaradaha bandhigtay tirada labaatay afartiisa ee ka dambeeytay lakubaari covid tomiyo sagaal guud ahaan wadanka shan boqol sagaaliyo kow qof waybaa la helay siyeed qof guud ahaan puntland shan qof gobolka banaadir sida waybaa migal ku ahaa toddoba qof meela bilaan ku etahala qof dadka ku caafimaadii labaatiyo afar saal hadhaafi cudurkan coronavirus waa labaatiyo kow qof tirada guud ee lakoli wadanka tomiyo afar kun toddoba boqol toddobaatiyo lix qof dadka guud ahaan ku caafimaadee cudurkan coronavirus likun sagaal boqol siyeetiyo shan qof dadka andhimadii cudurkan coronavirus gudaha soomaaliya guud ahaan wadanka toddoba boqol toddobaatiyo saddex qof weli warka hiraabnimo ee redio baydhabo ayaa dhegeystayaal la socotan puntland oo amartay in imtixaanka somalilan laku roojiyo gobolka sanaaka wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland ayaa hoybaya sheegtay in la roojiyo qorshaha qorshe somalilan ayaa ka fadaasay in imtixaanka iskuulada ankuqaada gobolada sanaag iyo haylan qoraalaha kubay xafiiska wasiirka wasaaradda walbarashooda cabdulaahi maxamed xasan ayaa wiballa ka sheegay in mas-uuliyiinta puntland aan ka magacaaban gobolada sanaag iyo highland laka amrow in yoroojan in somalilan iyo imtixaanka qaada labadaasi gobol waana fulyan amarka wasiirka sidoo kale qoraalka wasiirka walbarashooda puntland cabdulaahi wayba on kuma handagay si qoraalka laka sheegay shacabka ka nool lamada gobol ee sanaag iyo highland sida iyo sheegeen sidaah iyo ku hirgeleen nidaamka walbarasho ee puntland isla markaasayna dhowaan la dayactira la dhamaystira doona baahiyaha walbarasho ee ku jira lamadaasi gobol beela caalamka ayaa ku hadalay doorashadii kudhiidi deegaanada somalilan beela caalamka ayaa weybaya hadhawaatay doorashadii soddoniyo kowdii meeyaha kudheydii somalilan iyagoo sheegay in iyo hadhawaayayan in iyo kadhabayan ballanqaadkii doorashooyinka geedi socodka ku qeybgalka siyaasadda iyo hoojinta dimuqraadiyadda bayaanka iyo balla ka sheegay in saaxiibada caalamka ee somalilan iyo hadhawaayan doorashada xubnaha beelaha lan la heebsoocow ee landoorodi golayaasha deegaanka iyo wakiilada laakiinse ku hunyi hoosandhi uu ka matalaada bilaanta iyaga oo ka boori maamulka iyo xisbiyada somalilan inuu xaqiijiyan doorka bilaanta ee doorashooyinka mustaqbalka bayaankii sidoo kale laka sheegay in saaxiibada somalilan kugohonta si wadow ka wada shaqaynta walo ku nool rohdadewga ku nool deegaanada somalilan waana iyo sheegeen inyo taageerayaan waan hadhawaayan hoojinta dimuqraadiyadda si gaaran aan taageeraan doorashooyinka joogtada ee heerarka shalgadiisan ee waqtishu ka dhiyahayo la kari bayaankan kubahi beela caalamka war-saxaafadeedka ayaweyba si wada jir ee hansaaray midooda yurub belgium denmark finland faransiiska germany ireland italy the netherlands norway sweden switzerland united kingdom bilo warkii raabnamar dhegeystayaal kula socotan weybo radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo meelfagaaro ah laka dharbaahi madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa laka dharbaahi goob fagaaro ah ilaa uusa safar ku roogi koonfurta bari ee dalkaas isagoo oo ku guda jira maalintiisii lamaad ee boogasho uusa dalkaas ka maray muuqaalo lakabaahi baraha bulshada iyo telefishinka b f m yaa muuji macron oo haka dhawaadow meel iyo soroyin deta kadibna salaamayo qof ka mid ah balse kaas salaanta bedelshanka dhiki dharban ilaalada macron yaa isla goobta faragelinka sameeya weybana hirana lama qof sada iyo sheegeen saraakiisha deegaanka qofkan iska dayye ingusa dharbaaha madaxweynaha iyo qofkan kale dharbaahi madaxweynaha ayaa hadda su-aalaha weyba lakuweydaasa la sheegay maxkamada kiyaala dalkaas warkii dhegeystayaal raabnimaadan radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan kala socoteegna antayaniinka egi siciid iyo warkaha jeedi ay intanaasen ku saari jookar iyo farsamada qaybta infidhi amaanaala